bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo muqdisho qodobada wararkaan idiin haynana waxa ugu waaweyn dagaal khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac sababay oo xalay mar kale maleeshiya walaalaha ku dhex maray waqooyiga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya maamulka galmudug oo baaq nabadeed u diray beelo walaalaha oo ku dagaalamay deegaano dhaca magaalooyinka ballanballe iyo guriceel ee gobolka galgaduud ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo cagta mariyey saldhigyo argagixisada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano dhaca gobolka shabeellaha hoose boliiska soomaaliya oo sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono ciidamada dadka shacabka ku dila muqdisho kana warbixiyey dilal toddobaadyadii hore ka dhacay caasimadda muqdisho guddoomiyihii hore ee deegaanka jannaale oo guddi maamul iyo ciidan isugu jira u magacaabay inay si deg dega ugu baaraan kiiska marxuumadda halkaasi lagu dilay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka qayb galay dood cilmiyeed ku saabsan xoojinta dowrka dhallinyarada ee horumarinta dalka oo muqdisho lagu qabtay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey howlgallada ciidanka daraawiishta ay ka wadaan degmada wallaweyn oo ka dhan ah kooxda argagixisada ee al-shabaab wararka dibaddana waxaa ka mid ah ciidamada itoobiya oo sheegay in wadda halbowlo u ah jabhadda t b lf ay kala wareegeen waa subaxnimo axada labaiyo tobanka bisha diseembar sanadka laba kun koob iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka iyaga ugu haatanna waxaad u diyaargarowdaan warkii oo dhammaystiran dagaal sababay khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa maleeshiya walaalaha ku dhex maray waqooyiga gobolka galgaduud dhinaca kale maamulka galmudug waxaay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ay ku diriray deegaano dhaca magaalooyinka ballanballe iyo guriceel ee gobolka galgaduud waryahayaga yoonis duraan cali ayaa warkan faahfaahinaya
faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya isku horimaad xalay maleeshiyaad walaalaha ku dhex maray deegaano u dhexeeya magaalooyinka balanbal iyo gurceel dagaalkan oo galay maalintiisii saddexaad ayaa maleeshiyaadkan dirirta u dhexayso waxa ay ku murusan yihiin dhuldaaqsimeed ku yaala tuulooyin u dhexeeya labadaasi magaalo inta la xaqiijiyo iska horimaadkii xalay waxaa ku geeriyooday hal qof halka dhaawaca uu ka badan yahay laba kale waxaana dagaalo saacdihii lasoo dhaafay halkaas maleeshiyaadkaas ku dhex maray dadka ku geeriyooday ay gaarayaan labaatamiyo ruux halka dhaawaca ka badan yahay axmed cismaan aadan oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo ka hadlay dagaalkan ayaa baaqnabade u diray maleeshiyaadkaas walaalaha ay ku diriraya deegaano u dhexeeya degmooyinka gurceel iyo balanbal meeshan waxaan ka soo jeedinayaa baaq nabadeed oo ku aadan dadka walaalaha ah ee ku diriraya soone balanballe iyo nawaaxigeeda dadkaas walaalaha oo ah dad wada dhashay oo abti iyo aysina dhibaatadooda ka dhex taagan waxaan leeyahay la joojiyo xabaddaas waxaan ugu baaqaynaa nabad iyo gogol nabadeed in ay joojiyaan dagaalkaas la joojiyo oo lagu bedelo in la iskugu yimaado miiska wadahadalka si looga wada hadlo wixii dhiba ee jira dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho wax kastana waxaa lagu xallin karaa wadahadal iyo iswarfariisi iyo gogol nabadeedoo la yskugu yimaado waxaan leenahay haddaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dibheshiisiinta ha la joojiyo xabaddaas wixii waxgarada ama culummaa ama dhaqan heena ha u istaageen arrintaas ha ka qayb qaateen sidii xabaddaa loo jooji lahaa oo dadkaas loo kala dhexgelin lahaa abaar iyo colaado kale iyo dhibaato ma wanaagsana macquulna ma ahan in maalin walba wiil miskiina oo wuxuu galabsaday aan la arag inuu ku dhinto macno darro waa wax aad iyo aad foolxumo u ah gogolnimadeedaan ku baaqaynaa dadka deegaanadaasi ku nool ayaa walaac badan ka qaba in dagaallo kale ay ka dhacaan xilli ay xoolodhaqatada labada dhinac ay la daalaadhacayaan abaara deegaanka ka jira oo saameeyey dad iyo duunyo dagaalada iyo dilalka ka dhaca deegaanada hoostaga balanbal iyo gurceel inta u dhexaysa oo soo jiray muddo ku dhow hal qarni ayaanan u muuqan xal rasmi ah oo laga gaaray arrintaasi maadaama dhowr mar odayaasha dhaqanka ay ku baxeen arrintaasi sidii xal looga gaari lahaa
dalka soomaaliya ayaa cagta mariyey saldhigyo kooxda argagixisada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano dhaca gobolka shabeellaha hoose ciidanka sida gaarkaa u tababaran ee xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgallo qorshaysan ku burburiyey saldhigyo ay nabaddiidku ku lahaayeen deegaanada cambaarey dawacaale iyo geediyan oo ka mid a gobolka shabeellaha hoose howlgalkan oo ah mid gaar ah oo ciidanka xoogga dalka ay si gaar ah kuwa danab ugu bartilmaamaysanayeen saldhigyada nabaddiidku ku leeyihiin tuulooyinkaas iyagoo gacanta ku soo dhigay xubno lagu tuhumayo inay ka tirsan yihiin argagixisada al-shabaab sidoo kale waxa ay sheegeen in howlgallada ciidamada ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta al-shabaab laga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin shabeellaha hoose oo mararka qaarkood ay ka geystaan weeraro gaadma ah ciidanka sida gaarka u tababaran ee xoogga dalka soomaaliya ee danab ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay howlgallo qorshaysan oo qaarkood deegaana ay kula wareegeen ka sameeyeen meelo ka mid a gobolka shabeellaha hoose iyo deegaano dhaca jubbada hoose boliiska soomaaliya ayaa sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono ciidamada dadka shacabka ku dila muqdisho kana warbixiyey dilal toddobaadyadii horey ka dhacay muqdisho maxamed daahir cilmi degane ayaa faahfaahinta warkan eegaya taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan baaritaano quseeya dilal argagax leh oo ka dhacay dhowaan magaalada muqdisho xaafado iyo degmooyin ka tirsan gobolka banaadir aabbo xaaskiisa dilay caruur yaryar oo la dilay iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo dad shacaba ku dilay magaalada muqdisho iyo duleedkeedaba afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed gaashaanla cabdifataax aadan xasan oo ka hadlay arrintaasi ayaa digniin adag u diray ciidamada dowladda soomaaliya ee shacabka rasaasta ku furaya xilliyada ay marayaan wadooyinka magaalada muqdisho isagoo sidoo kale ka warbixiyey baaritaano kala duwan oo quseeya kiisas dil ah oo dhowaan ka dhacay muqdisho iyo daafaheeda waa mahadsan tahay talisyada kala duwana ciidamada hadday aalid xooga dalka soomaaliyeed booliiska soomaaliyeed asluub meel walba talisiyadu waxay qaateen go-aan ah in tallaabo laga qaado cid kasta oo ka mid ah talisyadaasoo ummadda soomaaliyeed dib u geysata raallina kama nihi mana ka noqon doono askari ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dowladda soomaaliyeed nooc ugu rababa ha noqdee inuu bulshada dhibaateeyo mana ka yeeleyno askartana ma ahaan boqolkiiba toddobaatana kama wuu dhici karaa shil wuu dhici karaa kasdhaaf wuu dhici karaa wax kasta way dhici karaa laakiin muhiimadda mas-uuliyadda ciidanka ah in la xafido bulshada soomaaliyeed gaar ahaan booliiska soomaaliyeed wuxuu wakiil ka yahay maalka iyo nafta ummadda soomaaliyeed badbaadadeeda boqolkiiba sagaashanna waa la qabtaa wixii qaldamana in la saxaa muhiimadu tahay waana saxnaa waa mahadsantahay walaal caruurtaas waa ka xunnahay sida loo dilay waana dad yacni aana bini aadanimada raad ku lahaynaa sameeyey kiiskaas booliiska soomaaliyeedna wuxuu ahaa indhihii ugu horreeyey goobtaasi taga waxaan raad iyo ehelkiiba isugu yeernay xarunta baarista dembiyada caruurtii waa geeriyootay meydkoodii waa la helay qaybta baaristana waajibkii ay leed way ka gudatay laakiin hadda waxaan daba taagannahay ciddii kiiskaas geysatay oo ilaa hadda hogaanka baarista raad uu u haayo oo la baarayo baaristaasna waxay natiijo ka soo dhashaa waa idinla wadaagi doonaa dhaqankii soomaaliyeed oo bayska u ahaa diintayna suuban in social media waxyaabo laga arka la sameeyo waxyaabahaas iyo maanduuriyihii oo magaalada laga isticmaalo si kotorbaana usoo gala waxaasoo dhan waxay suurto geliyeen yacnii ma dhihi karno cunug soomaaliyeed ayaa nin soomaaliyeed dili karaa asoonan xiskiisa iyo maanduuriyii wax isticmaaleen ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa baaritaano ka wada kiisas kala duwan oo ay geysteen ciidanka dowladda soomaaliya iyo shakhsiyaad shacab ah oo dad shacaba ku dilay magaalada muqdisho kuwaasi oo qaarkood ahayeen dad ahil ay yihiin waxaana booliisku ay carabka ku dhufteen in dhowaan cadaaladda lasoo taagi doono cid weliba oo si araacandarraa u dishay dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho
gudoomiyaha deegaanka janaale ayaa guddi maamul iyo ciidan isugu jira u magacaabay inay si deg dega u baadhaan kiiska marxuumadii halkaas lagu dilay dhowaan waryahayaga axmed abuukar sabriye ayaa warkan faahfaahinaya gudoomiyaha deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose cabdiraxmaan cabdinuur alcadaala ayaa muddo afartan iyo sideed saac gudahood u qabtay guddi xaqiiqraadin ah oo ka kooban saraakiil isugu jira booliis militari iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka janaale kuwaasoo baaris ku sameynaya geerida marxuumad sahre cali maxamuud oo isbitaalka guud ee magaalada marka ugu geeriyootay dhibaato kasoo gaartay deegaankaas oo siyaabo kala duwan loo hadalhayay jirjirayd oo uu ku qabtay deegaanka janaale ayuu ku sheegay in ay ka go-an tahay cadaalad in ay helaan qoyska gabadhaas ujeedda magacaabinka guddi liiska guddiga baarista iyo xaqiiqraadinta kiiska marxuumad sahro cali maxamuud ka dhacay deegaanka janaal taariikhda markay ahayd tobankii bishii sebtembar tobankii bisha december labada kun labaatan iyo kow kow cusmaan xasan cabdi gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda deegaanka janaal wuxuu ka yahay guddiga guddoomiye cumar maxamuud guuleed taliyaha ciidamada daraawiishta shabeellada hoose gudoomiye ku-xigeen maxamed jiirow cusmaan ka tirsan afar iyo tobanka oktoobar urur siddeetan iyo afaraad afhayeenka guddiga nishow maxamuud ka tirsan afar iyo tobanka oktoobar siddeetan iyo saddexaad xubin abroone maxamed niisa janaale xubin maxamed cabdiraxmaan aadan daraawiish janaale xubin cabdi maxamed waa ehel ehelka ka tirsan gabadhii marxuumadii ehelkeedii xubin cabdirasaaq axmed cabdirasaaq daraawiish janaale xubin cabdi daahir ehel xubin cabdi tuuryare ehel xubin farxiyo cabdi maxamed guddoomiyaha ururka habeenka xubin guddiga aan magacawnay inay ka shaqeeyaan inay sahro cali maxamed ay hesho cadaalad waxyaabihii ay ku dhimatay iyo wax walba inay baaristaas ay sameeyaan
axmed abuukar sabriye raadiyaha qaranka magaalada marka
wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb galay dood cilmiyeed ku saabsan xoojinta doorka dhallinyarada ee horumarinta dalka oo muqdisho lagu qabtay waryahayaga sayid cumar sheekh ismaaciil ayaa warkan faahfaahinaya
madashan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda maaraynta horumarinta dalka ayaa waxaa lagu falanqeeyey dood cilmiyeed ku saabsan xoojinta doorka dhallinyarada ee horumarinta dalka iyo kaalinta ay ku leeyihiin dowlad dhiska waxaana kasoo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya dhallinyaro isugu jirta dhakhaatiir hal abuurayaal ganacsato iyo xirfadlayaal madasha oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa waxaa ugu horreyn ujeedkeeda ka hadlay wasiiru doolihii hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ahna agaasimaha hay-adda maaraynta horumarinta dalka cabdulaahi xaamud maxamed ujeedooyinka kulankanaga waa kow in la hubiyo iskudubaridka iyo isla jaanqaadidda dhallinyarada iyo madaxda hay-adaha dalka si loogu adeego bulshada soomaaliyeed laba in la dhiirigeliyo ka qaybgalka firfircoon iyo hogaaminta dhallinyarada ee dhammaan ahdaafka la xiriira geedi socodka dib uqaabeynta dowladnimada soomaaliya in la xoojiyo iskaashiga iyo iska warqabka dhammaan daneeyayaasha horumarinta dhallinyarada si loo gaaro horumar la taaban karo in la qarameeyo xoojinta dowrka dhallinyarada ka qaybgalka siyaasadda dalka iyo tan ugu dambaysa oo ah in la xoojiyo ganacsiga dhallinyarada iyo hal abuurka wasiirada cadaaladda iyo amniga xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo wasiirka haweenka xaniife maxamed ibraahim oo ka qayb galay dooda ayaa ka hadlay doorka dowlad dhiska ee dhallinyarada iyagoo sidoo kale ka jawaabay su-aalo ay weydiiyeen ka qaybgalayaasha madasha dhallinyarada soomaaliyeed waxay ka wada muuqdaan golayaasha dowladda oo ay ugu horeyso golaha shacabka golaha fulinta iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida waxaa hogaamiyo mashiinada dhaqaajiya ah waa dhallinyarada guud ahaan marka laga hadlayo geedi socodka dowladnimada ama qarandhiska soomaaliyeed anuu waxaan qabaa inay bays u yihiin dhallinyarada soomaaliyeed waayo sidaan hore u sheegaba marka laga hadlayo huyuumanka shaqo kastood qabanayso prioritiga koowaad ee aad u baahan tahay ama ay tahay inaad lahaato ma ahan lacag waxaad u baahan tahay marka hore inaad ahaato adugu qof sax oo leh aragti sax waxaan ula jeedaa waxa yani human capital saxa inaad heshaad u baahanta in odayaha su-aasha ay weydiiyey yaa yes waa jira dowladdu waxay leedahay machad dhan oo la dhaho machadka daraasaadka amniga oo dad dhigtaan aad u fara badan inta badanna macadkaasi waxa uu qabta ama uu ka shaqeeyaba waxay tahay sidii looga hortegi lahaa fikir ahaan afkaaraha qalqalooca dhallinyarada dhanka kale inay aada u maalgashanayaan waddanka haddii la dhaho business iyo waxyaabo magaaladan muqdisho gaar ahaan aada u qurxiyay inay kusoo kordhiyeen
wasiiru doolihii hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ahna agaasimaha hay-adda maaraynta horumarinta dalka cabdulaahi xaamud maxamed oo soo xiray madasha ayaa tilmaamay kaalinta dhallinyaradu ay ku leedahay dowlad dhiska dhallinyaradu waxay door muhiima ka qaadatay dowladihii iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray sidoo kale waxay qayb weyn ka qaateen horumarinta ganacsiga waxbarashada caafimaadka amniga iyo dowlad dhisida iyo adeegyada bulshada sayid cumar sheekh ismaaciil warbaahinta qaranka muqdisho
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey howlgallada ciidanka daraawiishta ay ka wadaan degmada wallaweyn kuwaasoo ka dhan ah kooxda argagixisada ee al-shabaab waryahayaga axmed cumar muunye ayaa warkan faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed cabdiraxiin ayaa booqday xarunta taliska ciidamada daraawiishta ee degmada wallaweyn isagoo ciidamada ku ammaanay la dagaalanka kooxda argixisada shabaab iyo doorka ay ka qaataan sugidda ammaanka ee gobolka taliyaha ciidamada daraawiishta ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ugu mahad celiyey gudoomiyaha gobolka sida ugu warqabo ciidanka iyo dhiirigelintooda waajibaadkiyo ilaa waqtigii idaa tagan turinaayeen aan tababaradaayeen aniyo gududan oo ummatiyo diintiyo dalsho aniyon shaqeeyaan lafadaaw yow marka gudoomiyaha ka dhawaaw ciidankii ka waliba oo an badan waliba haradan waliba daruufo badan ha kaka jari laakiin wayba rajeene daruuftaas wali antaasi ha ka dhabgaadeen wali annagadaase waay aragnimo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ciidamada ugu mahad celiyey dabaradeega iyo difaaca shacabka gobolka shabeellaha hoose isagoo neefgeela ku horreejiyey ciidamadaasi sharaf noo tahay inaan soo booqanno xarada ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur gobolka soomaaliya ee degmada wallaweyn tababarka halkaa uu ku socdo waxaan la kulannay halkan waxaan ku kulannay aan la kulannay ciidankii oo si fiican loo carbiyey dariiskooda sita iyo macallimiintii tababartay iyo taliyaashii dhammaan wax aad u qurux badan ayaan ku aragnay alxamdu alshukru waa bilow fiican intii ka shaqaysay taliyaashii maamulka degmada guud ahaan madaxda sare ee koonfur galbeed ugu horreeya madaxweynaha cabdilcasiis maxamed xasan maxamed laftagareen iyo wasaaradda amniga dhammaan waa ugu mahadnaqaynaa haddaan nahay maamulka gobolka shabeellada hoose insha allah arrinkan la bilaabayn inaan sii dardargelino oo meel kasta mataqaana degmooyinka koonfur galbeed shabeellada hoose khaasatan la gaarsiiyo ayaan codsanaynaa insha allah ilaah idinkiis dal ninkiisaa dhisto ciidankan koonfur galbeed ee daraawiishta waa kuwii xoreyn lahaa ama ka shaqayn lahaa amniga oo kaabi lahaa ciidamada kale mataqaana militariga iyo booliska iyo nabad sugidda kaalin weyn u noqon lahaa garab iyo gaashaan u noqon lahaa waaye marka insha allah ilaah idinkiis waxaan rajaynaynaa bilow fiican in la sameeyey mudan taliye hadiidan neefka geele ah ciidanka insha allah inay ka dhigtaan iidaan oo maanta insha allah gobolkan ugu talagalay inaad nagala guddoontid aan rajaynaynaa insha allah
subaxnimo aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda itoobiya ayaa sheegtay inay t b l f kala ka qabsatay wadda halbowlo u ah ciidamada itoobiya ayaa sheegay inay dagaal qadhaar oo ay t b l f la galeen ay ku qabsadeen waddada halbowlaha isku xidhta waldiya iyo maqalla war kaanuun ka soo xigana telefishinka dowladda ee a b c ayaa sheegaya inay ciidamadu dagaal maalmihii ugu dambeeyay la galeen t b l f oo ka socday jiidda hore ee bariga dalkaasi ay ku qabsadeen waddadaasi sidoo kale ciidamadu waxay sheegeen inay qabsadeen buuraha silsiladda ee sobla oo ay magaalooyinka ku hareeraysan sida orja fokis iyo boodhan ee dalkaasi itoobiya fallaagada t b alif dhankooda waxa ay dagaal qaraar u galeen sidii ay waddada waldiya iyo maqallo isku xirta uga difaaci lahaayeen si aan loo qabsan balse ugu dambeyntii dagaalka ayaa looga awood roonaaday ciidanka itoobiya ayaana la wareegay waddadaasi waddada ayaa ciidamada itoobiya waxay sheegeen inay t b alif ka qabsadeen ayay ku sheegeen in ay markaasi gudoominaysay ciidamada fallaagada t b alf oo gudaha deegaanka amxaarada ka dagaalamaya saanadii ciidanka iyo maleeshiyaadkii dhanka maqallo uga imaan jirana ay waayeen wadda ay u soo maraan oo gurmad ugu fidiyaan ciidamadu waxay intaa ku daran in jiidda hore ay ku qabsadeen deegaanada rabiid golbo warabaabo iyo deegaano kale oo ka tirsan dalka itoobiya ciidamada itoobiya oo maalmihii ugu dambeeyey guulo badan ka gaadhaya dagaalkaasi ayaa kaga horreeya waxa ayna sheegeen inay hadda kusii jeedaan deegaanka marsa oo weli ay gacanta ku hayaan fallaagada t b alf ee dagaalka xoogan kula jirta xukuumadda abiy axmed guud ahaan warkii osaaka oo axada labayo tobanka disembar aad kala socoteen radio muqdisho waa inaga intaa yoonis duraan cali ayaa saaka warka soo saaray ayaan dhoollan weytabinaysay intaanu warkan warka xiga kulmi doonno nabadgelyo